halkani waa laantaad soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaanaysa washington waxaadna dhegeystayaal naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee fiilmada geeska africa iyo boggeenna internetka ee v o a somali com dhegeystayaal waa maalin axada bisha disembar aynu ku jirana waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaana idaacaddeenna aad ku maqli doontaan barnaamijyo dhowra waxaan idinla socodsiinayaa anoo ah ibraahim xasan daandurey qodobada aan idiin hayno dhegaystayaal idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aanu ku eegayno shirkad gobolka awdal ka hirgelisay dhaqashada xoolaha iyo digaagga taasi oo shaqo abuur u noqotay dad aad u tiro badan
laakiin aniga farxaddaydu waxay ku jirtaa intaasoo qof oo ka shaqaynaya meela ilaahay aniga igu ilhaamiyey inaan sameeyo oo caruura leh oo xaasas leh oo waalid leh oo cid walba leh ummaddaasaan ka mid ahay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay in ilaahay i waafajiyey inaan imaado wakhtigaa
ciyaarihiina waan idin haynaa iyo dhankii muusikaasi yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii oo aan idin akhriyo madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhammaaday ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in uu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hogaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii toddobiyo tobankii setembar labada kun iyo labaatankii iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay kowdii oktoobar ee sannadka labada kun iyo labaatanka war qoraal ah oo uu shalay soo saaray madaxweyne farmaajo ayuu ku baaqay in laysugu yimaado shir wadatashi ah oo uu sheegay in lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaasi oo ay ka soo qayb gelayaan golayaasha dowladda ee heer federaal dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweyne farmaajo ayaa ku tilmaamay shirka si uu cilaamiyey mid uu u qabanayo si markaasi laisku waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorashada dhammaystiran oo si hufan dalka uga dhacdo farmaajo ayaa ku baaqay in la dhammaystiro talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka iyagoo la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaada jawi nabdoon oo loo siman yahay hadalkan ayaa imaanaya ku dhowaad toddobaad kadib markii ra-iisul wasaare roble kulan uu isagu isugu yeeray madaxda golaha wadatashiga qaranka kaasi oo lagu wado in magaalada muqdisho uu ka dhaco toddoba iyo labaatanka bisha disembar oo ku beegan berito oo isniina ciidamada ammaanka ee dalkaasi suudaan ayaa sunta dadka kaga ilmaysaysa waxa ay u adeegsadeen dibadbaxayaal iyagu taageersan dimuqraadiyadda oo ku bannaanbaxayay caasimadda magaalada khartuum mudaharaadayaasha ayaa markii labaad muddo toddobaad gudihiisa waxay isugu soo baxeen xarunta madaxtooyada horteeda balse waxa ay la kulmeen ciidan aad u xoog badan oo halkaasi la dhigay dowladda militariga ayaa waxa ay iyadu xayirtay adeegyada teleefanada iyo internetka ee magaalada iyadoo dibadbaxayaashuna ay isu soo baxeen sida wararku ay sheegeen magaalooyinka kale sida bort suudan ay dibadbaxyo ka dhaceen in ka badan boqol qof ayaa ku dhaawacmay iska hor imaad dhex maray dibadbaxayaal toddobaad ka tegey kuwaasi oo dalbanaya in la soo celiyo dowladdii rayidka duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka haashim sheekh cumar good ayaana barnaamijkaasi soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad ka dhegaysataan idaacadda dahornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim maamulaha shirkadda hormuud oo ka mid a shirkadaha ganacsiga ee ay abuureen qurba joogta ka soo jeeda gobolka awdal shirkadda hormuud oo ah shirkad ka ganacsata dhaqashada digaagga iyo xoolaha soo saarista caanaha geela iyo ka ganacsiga rootiga iyo keega ugu horreyn waxaan weydiiyey maamulaha shirkadahaasi oo muddo lix sanno ka shaqaynayey gudaha magaalada boorama hal abuurada ganacsi ay magaalada kusoo kordhiyeen magacigu waa cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim maamulaha shirkadaha shirkadaha hormood group ee furunka iyo digaaga iyo xoolaha kalaba soo saara ayaan maamulo ka ahay ee ku taalla magaalada boorama horta waxaan busineska la yidhaaho ama shaqadan baayac mushtariga la yidhaaho qof kastaa labuu ku talagelayaa inuu dibaanuu soo noqoni ka tago wadanka waa ma shacab caadiya noqdo ama qurbo u dhafo ama qurba iskaga noqdo qolooyinkaygan qurba joogga khaasatan markaan gelaynay laba laba arrimoodun baa ii taallay inaan arrintaa ka midha dhaliyo iyo inaan dee qurbihii awalba aan iskaga noolayn iskaga noqono laakiin waa sheekadii daariq binu ziyaad albaxru waraakum walcaduw amaamakum meeshaan ku noqonayana waan ogay dhibteeda wax kaloo ii furan oon ahayn inaan guulaystaana meesha ma taallo markaa howl adag baanu gallay habeen iyo maalin soo jeed iyo tacab iyo dad badanoo aanad isgaranayn oo aydaan isdhaqan garanayn iyo shaqaalaha waddanka oo aan tababarnayn dhibta ugu badan waxay naga gaadhaysaa shaqaalaha waddanka oo aan u tababarnayn shaqaale ahaan nin kastoo aad soo qorto wuxuu kaaga baahan yahay inaad qorto oo tababarto ood beriye dhan u dulqaadato oo qaladaadka uu galo intaad saxaysa ay kugu qaadato dhowr bilood calaa kulli xaal de kulli ummad badan oo nool baanu nahay qaar badan oo aad ku guulaysanaysaa jira laakiin boqolkiiba soddon ama afartan kuma guulaysanaysid taas dhibta ugu badani taasi ahayd maanta haddii la yidhaaho ma ka noqonaysaa su-aasha aad weydiisay yacni faraqa u dhaxeeya dadka meelihii aan ku noolaan jiray iyo meeshan hadda ku noolay shaqo iskuma leh meeshan waa dhul aad iyo aad qofka la qabsadaa ugu noolaan karo si xorriyada si ma garanaysaa ummad dad badanna uu ka caawin karo dadka qaar anagu dee maanaan ahaynun ilan maalintii haddaan intaan lacagteeda iska qaato guri dhisto kiraayoon iska noqdo waan karayay laakiin aniga farxaddaydu waxay ku jirtaa intaasoo qof oo ka shaqaynaya meela ilaahay aniga igu ilhaamiyey inaan sameeyo oo caruura leh oo xaasas leh oo waalid leh oo cid walba leh ummaddaasaan ka mid ahay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay in ilaahay i waafajiyey inaan imaado wakhtigaa maantana dee cid meel aan ku doorsanayaa hadday tahay xag amni hadday tahay xag baayac mushtari hadday tahay xag yacni ummadda aan la noolahay gedi ahaanba guud ahaan somalilantan boorama dad ma garanaysaa wada ehel iyo qaraabaha weeye meel lagu doorsanaya ma jirtaaygu aad u fiicanta hal abuurada ganacsi ee aad qabataan gruubkiinan hormuud ee qurba joogta ee aad samayseen ee waddanka gudihiisa aad ka samayseen ganacsiyada kale aad hal abuurteenna maxay yihiin horta digaaguun maahe dee warshado furun waanu leenahay oo furunkaan u qaybinaa magaalada boorama iyo agagaarkeygaba waxaa kaloonu leenahay geel isagana caanihiisa aanu magaalada ka iibinno iyo xoolo kaloo la dhaqo iyaga laftoodu dee loo iibiyo mawsim ahaan markaa uu sanadkiiba ama mar la iibiyo ama ama dee laqashaba oo aad hoola hawlahaagii ku qabsato waxa weeyaan jaanisyada yaalla waddanku jaanisya yar maaha aniga geela waxay igu kalifay haddaan in yar kaaga sheego hashimo markaan waddanka ku soo noqday waxaan waxaan raadiyey caano geel oo farash ah meel kasta waan tegey tan markaan ka iibsado sibay igu dhandhantaa islaan kaleaan ka iibsadaa si kale igu dhandhantaa maalintii dambaa waxaan is idhi war maad halba iibsatid aad caanahayga cabtide hal dhashay baan iibsaday markaan iibsadeen dhowrkii wiigee hore si fiican u habboonbay walaalahay iyo saaxiibbaday soo raaceen kuyuuba hashii loo galay wax alla waxaan ka cabbaan waaye waxaan is idhi war sidaan ku noolaan mise soo badi sidaan u soo badinayey iminka geeligu de ilaa boqol wuu ku dhow yahay markaa iminka waxaaba igu dhalatayba war dadkan qaar baa la odhanayaa wuu xanuunsanayaa faalij baa ku dhacay caano geelma wax kala macabi karo dadkii waxayba u isticmaalayaan qaab dawa ahaana caanihii geela markaa suuqa ganacsiga ee caanaha geelu heer ilaa heer ku gaadhay markaasi ma kor buu u kacay oo baahidiisii way badatay oo baahidii waa daboosheen
horta geela wax dhaqa magaalada booramo caanihiisa ka baahmi jiray ayaa nooga horreeyey laakiin rag xarfaana ayaa markiiba koobigareeyey qaar baa iminka aniga labaday in ka badan oo geela leh boqolaal leh kuwaasina suuqay ka iibiyaan dumarkii way ku jiraan caanihii geela baahidoodii kor unbay usii kacaysaa waayo dumarkii ku iibinayey meelihii awalbaa caanaha lagu iibin jiray weli sidii bay ugu iibinayaan annaga dee magaalada dhexdeedii baan ku naallaa galabtii iyo subaxii mararka qaarkood kiyubaa loo soo gelayaa wadaadadu mar alla markay masaajidka ka soo dareeraan iyagoo aad tabliiq moodaysii meeshii saf dheer usoo gelayaan waayo hortoodii baa loogu lisayaa aniga farxaddaydu waa intaaba in dadkaasi caano farasha oo hortooda lagu lisay inay helaan laakiin baahida caanaha geelu aad iyo aad bay u jirtaa inkastoo aanu wadankeenani ahayn wadankii geel qaadi kara laakiin haddana geelan logumaanaan talagelin inaan daajinno waayo dhulku waa beero iyo buuro laakiin beerana waanu kiraynaa waananu iibinaa cunto kalena waanu siinaa
geel wuxuu u baahan yahay calaf badan oo uu cuno iyo biyo uu cabo halkeed ku xanaanaysaaneed ku dhaqlaan calafka iyo biyahana halkeed uga heshaan
horta waa runtaa geelu berigii hore markaan meeshamarkaan soo dejinay halkan geel yar buu ahaa iminka waa geel badan oo geel madaxa wey marka waxaanu samayna geela waanu kala qaybinay qayb irmaan oo la liso oo ilaa kontomeeyaah iyo qayb gudhay oo iyagu kuwan bedelaya qaybta irmaan baa joogta halkan ka kale waxaan u dirnaa dhul ilaahay u habeeyey oo dhulkii geelu soo daaqi jireen caleemaha iyo naturalka ahayd ayuu soo daaqaya kan waxaanu siinaa waa runtaa wuxuu u baahan yahay cunto iyo biyo biyo horta meeshiiba ugu rakiban yihiinba twenty four hours biyo way ugu jiraan tan kalena waxaanu siinaa cuntooyinkan aanu siina digaaga brotiin badan baa ku jira waa cunto aad iyo aad u fitamiin badan markaad siisa geela geel geligiisa waa caanu noqonaya marka kolley de wa mid dhakhtarra nagula taliyeen inaan sidaa yeelno waananu ka faa'iidnay runtaa wanaagsan waxaanu siinaa cuntadaa digaaga qayb kamida geela waanu siinaa furunka waanu siinaa garowga iyo arabikida iyo buushiga iyo maankaal baa laydhaa oo laysku shiiday oo joogda ku jiro bakhaar dhan baa halkana waan ku tusi karaa marmuun bakhaarkaasaan dhignaa inta guga oo dhan ma siino mar alla markuu qaado roobka oo dhulku noqdo siigo oo bilaacalee noqdo markaasaan cuntadaa siinaa maca nirgahooga kuruskumaa intaa la ekaanayo waa ku caafimaadaya dhakhtarana waa noo keenaa noo daweeya
markaad eegto dhaqashada geela iyo wax soo saarka caanaha ee aad ka samaysaan ma is leedahay ganacsigaasi waa mid iswadi karaya suuqiina ay kugula soo biireen rag kale oo ganacsigaagii ku lamida ka sameeyey suuqa boorama
runtii miduuban dee kuu sheegay laakiin afar xarumood oo geel lagu dhaqaa ku yaalla kuwaasi dee waa kuwa markii hore yaryaraa intaasoo dhani iyagoo jira haddana caanihii geela anigu dee nin kasta adigu bal magaalada booramo dee dhowr boqoloo kun ku nooshahay oo boqolkiiba labaatanun caana dalbadaan ka war marka waa loo baahnaanaya waana loo baahanya qof alla qofkii dhiqi karaya ee hayn karaya kolley geelu ma hawl yaraa ciidan buu u baahan yahay ilaalintiisa oo keliya dadka ka shaqeeya geela ayaa toddoba nin baa iga shaqeeya labo xaggaa ka shaqeeya ilaaliya kaa geele dibadda ilaaliya laba laba nin baa ilaaliya geelii la iska sii daynaye iska soconaya un maaha dee maalin walba goosan baa lumi geel wada geel lumayunbaayaa daba taagnaanaysa kan wuu katiinadaysan yahay xerada daqiiqad kama baxsan karo halkanna ilaa afar nin baa ka shaqeeya ilaa shan nin mid xaadha ku nirgaha un ku shaqa leh laba lisa intaasoo dhan baa jooga marka lacagtaygaga baxda isaga uun ilaalintiisa waa toddoba boqoloo dollar baan bishii ku bixiyaa geela iyo ragga ka shaqeeya un
caanaha geela aad ka listaan maxaad ku shubtaan seed suuqa u geysaan ma iyagoo moorgaraysan baad geysaan ma iyagoo aad ku shubtaan waxyaabo kale aad geysaan seed suuqa u gelisaan horta su-aasha ugu adagada weydiisay waa su-aasha berigii hore intaanu karoonahani jirin waxaanu soo qaadan jirnay ba- ba- ba- baalahan biyaha laga cabo ayaan meel u samaysanay waan ku keliin garayn jirnay markaan eh, nadiifinno ee aan biyo jad ah oo kulul ku maydhno ayaan dib ugu iibin jirnay caalaha geela iminka qof kastaa wuxuu isleeyahay bahashan biyaa lagu soo cabay shirkadaha qaarkood iyagaaba samaystayba caagado ay ku shubaan oo magacoogu ku qoran yahay oo baagareeyaan annagu weli maanaan gaadhin laakiin waxaan u sha- u samaynay baco gaara bacahan adduunyada dhan waa laga isticmaalaa iminka bacahan etoobiya waa laga isticmaalaa meel walba laga bac baad ku shubaysaa nadiif bacahan dee la iibiyey ee cusub waayo qofka isagoo arkayaad ugu shubaysaa dee bacdii mar labaadna lama isticmaali karo qofkii wax allo wixii shikiga qabay oo dhammi horta halkaasay nagu daayeen laakiin maalmihii ugu horraysay markuu karoonaan soo baxay waanu la kadeedanay dadka qaarna koobo koobo ay soo qaataanba annaga kuwaasaa noogu wanaagsan weelkiisuu soo qaadanayaa wuxuu leeyahay waa kan koobkaygii waan sitaa koobkayganaan ku miisanayaa adigu gorofka markaad ka soo listo halkan igu shub halkaan ugu shubaysa isagaa miisanaya isagaa weelku sitay kusii shubanaya marka nin walba siduu doonayo ayaanu u samaynaa laakiin wuu- saasaanu u samaynaa aan ku yidhi waxaynu ka warqabnaa inay kaceen badeecadihii wadanka dhinaca maciishada markaad eegto waxaad leedihiin warshad soo saarta rootiga siday idiin saamaysay badeecadaha kala duwan ee aad ka samaysaan rootiga
aad iyo aad bay noo saamaysay run markaan kuu sheego waxa weeyaan haddii aan ku warqad haddaan kuu dhiibo adiga laftaadu waad akhriyi kartaa waxa weeye tii ugu horraysay ee aanu waxaan horta ka samaynaa roodhida waa daqiiq iyo sonkor iyo saliid baan ka samaynaa sanadkii 2020gii markii aanu shaqoo markay shaqooyinkani caadiga noogu socdeen waxaan samayn jirnay jooyadda daqiiqda waxaa laga siin jiray siddeed iyo toban doolar maanta wa waa siddeed iyo labaatan iyo weliba dheeraad faraqa u dhexeeyey intuu yahay waad garanaysaa jooyaddii waxaa ku biiray toban doolar sonkortu waa la mid saliiddu wayba kasii dar way kasii way kasii daranta mar haddaan kuu sheego sonkorta sonkorta waxa weeyaan waa labiyo soddon iyo badh maanta wuxuu ahaan jiray afar iyo labaatan 2020 gii weyaan haddakaan kuu sheegaya 2020 gii kontonka kiile ee daqiiqdii wuxuu ahaa labaatan maanta waxa weeye sid- toddobiyo labaatan iyo badh weeyaan bariiska wuxuu ahaa lix iyo labaatan maanta intuu yahay kontonka kiilo waa sideed iyo labaatan Bas- baastada waxay ahaan jirtay toddoba tobanka kiilo iminka waa sagaal waxaa kaloo shidaalka ugu daran s- saliidda waatan labaatanka waxay ahaan jirtay toddobiyo toban iminka waxa weeyaan saliiddu waa labiyo soddon labaatanka labaatanka litir faraqa intaa leeg baa u dhexeeya shidaalka ugu daran shidaalka waad arkaysa shidaalku waxa weeyaan wuxuu ahaa b- batroolku point fifty six buu ahaa im- iminka wuxuu im- iminka waxa weeyaan point eight seven dieselkuna waa waa- waa la mid dieselku wuxuu ahaa point point fifty two buu ahaa konton iyo laba naaftada iminka waa point point seventy intaasoo dhan bay wax isbedeleen dee wax alla wax sidiisii ahaanayaa maalin walba kor bay u socdaan annaga dad baa nala xisaabtamayoo le waxa weeyaan dee quutal daruurigii baad haysaan wallaahi hawshu horta waa hawsha aad arkayso maadaama sixirkii maciishadii aad ka samaynayseen rootigu uu sare u kacay idinku qiimihii wax ma ka bedesheen kor ma u qaadeen weli waxba umaanaan qaadin laakiin dee kolley duruufi way keeni doontaa qiyaastii sida ka muuqata laakiin iminka weli wax alla waxaanu ka qaadnay ma jiraan imisaad ku iibisaan xabadda roodhiya xabadda roosada waxaan ku iibinaa annagu laba kun baan ku iibinaa dukaankuna wuxuu ku siibiyaa laba kun iyo shan boqol dadka naga faa'iiday eeg roodhidan markaan dubayno horta roodhida iyo isku mid maaha dee shaqooyinka kale roodhidan dadka ka shaqeeya waa dad badan waana 24 hours habeen iyo maalin dabbaad isticmaalaysaa kaarabad baad isticmaalaysaa shidaal baad isticmaalaysaa baabuur iyo dirawalin baad sideed sideed baabuur baa jooga sideeddaa baabuur nin kasta dirawal baa saaran mid kastana shidaal buu u baahan yahay shidaalkii iyo daqiiqdii iyo saliiddii iyo wax alla wixii oo wada kacay oo dirawalkiina qaato uun weli intuu qaadanayay maalin dhaweyto waxay ugu khasbeen inaan lacagta wada badiyo waayo dee waxba ma iibsan karaan markaa dee anaguna waa kulley dee hawluhu saasay dadka u haystaan intooda badan waanan dadaalaynaa intaanu dadaali karna insha alla dowladduna de kulley waxaan filaynaa inuu makhrajun yimaado ama shidaal ha jabo ama daqiiqi ha jabto ama wuxuu kulley dee dadka rajada qaba ee isle waxbaa isbedeli doona hadaalina un baanu nahay intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay halabuurada ganacsi ee qurbajoogta awdal ka sameeyeen magaalada boorama waxaana marti inoogu ahaa maamulaha shirkadaha hormuud cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim ee ka ganacsada dhaqashada xoolaha digaagga soo saarista caanaha geela iyo ka ganacsiga rootiga iyo keega waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo haashim sheekh cumar goob tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana balanjalacno dhinacii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade
kuwan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya waddanka ingiriiska maanta oo kale oo loo dabaaldego munaasabad waddanka ingiriiska looga yaqaano boxing day ayaa lagu beegaa kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi oo inta badan kooxuhu ay ciyaaraan haddaba horyaalka dalkaasi oo xilli ciyaareedkan weliba maalmahan u dambeeyey uu saamayn xoog leh ku hayay cudurka covid sagaal iyo toban ayaa kulamo ka midihi cudurkaasi dartiis ay u baaqdeen kulamamada baaqday waxaa ka mid ah kulankii dhex mari lahaa kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo liidis oo labada kooxood ay ahayd inay ku kulmaan garoonka anvil ee magaalada liverpool covid sagaal iyo toban dartiis ayaana kulankaasi loo hakiyey sidoo kale kooxaha kubadda cagta ee wolfis iyo watford ayaa iyagana kulankii dhex mari lahaa albaabada laiskugu dhuftay halka banley iyo everton dhaawacyo soo gaaray ciyaartoyda labada kooxood iyo weliba isla xanuunka covid sagaaliyo toban isna uu keenay in la hakiyo kulankaasi hase aatee kulamo doora ayaan xanuunka covid sagaaliyo toban wax saamaynah ku yeelanin oo ciyaaruhu sidii loogu talagalay ee u dhacayaan kooxda kubadda cagta ee manchester united oo iyadoo hoggaanka horyaalka dalkaasi hayse ayaa lester city ku soo dhoweynaysa gegida itixad stadium halka norweg city ay gurigeeda kula kulmi doonto kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo iyadu kulamadii u dambeeyey soo badinaysa tottenham hatisba ayaa garoonkeeda magaalada london dhinaceeda waqooyiga ku yaalla ay kulan adag kula ciyaaraysaa kooxda crystal bales oo ah koox ay ka wada dhisan yihiin magaalada london xafirtan kubadeedna uu ka dhexeeyo westerham united ayaa iyana magaalada london waxay kulan adag kaga hor imaanaysaa kooxda southampton aston villa ayaa gegida villabarg ee magaalada birmingham city waxay fooda isku dari doonaan kooxda kubadda cagta ee chelsea hase ahaatee kulankaas waxaa aston villa ka maqan macalinka kooxda kubadda cagta ee aston villa stephen jirard oo laga helay xanuunka covid laakiin kulanku uma baaqanin xanuunka laga helay macalinka dartiis maadaama xidiguhu aan wax xanuunkaasi la xidhiidha laga helin brighton and hof albion ayaa iyana waxay foodays dhali doonaan kooxda kubadda cagta ee brenford guriga brighton ayaana kulankaasi uu ka dhici doonaa haddana haddii aan jaleeco dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa maalmaha soo socda ee weliba fooda inagu soo haya kooxaha qaaradda yurub ay u xusul duubayaan sidii xidiga kooxahooda ay ku hagaajiyaan amaba xirfadooda kubadeed kor u qaada ay soo iibsan doonaan iyadoo suuqa kaliibsiga ciyaartoyda uu furmi doono horaanta bisha janawari ee fooda inagu soo haysa manchester city macalinkooda beb guardiola ayaa haatan lacag urursi ku jira si markaasi uu usoo xerogeliyo xidiga xulka qaranka ee norway una ciyaara kooxda kubadda cagta ee brusia dortman ee halland waxaana kooxda kubadda cagta ee manchester city ay jirkan u dhashay norway ku doonaysaa in ay gegida itixaad stadium keento walow ay kooxda kubadda cagta ee ruushia dortman ay xiddigan ku gorgorinayso lacag kor u dhaafaysa boqol milyan oo ganiga ingiriiska inkastoo kooxdu ay sheegtay bisha januari xiddigan inaanu wiil lahayn faran torres oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee manchester city ayay kooxdu haatan waxay doonaysaa in ay ka iibiso kooxda barcelona iyadoo lacagta halkaa ka soo xaroota iyo wixii ay ku dartaba ay isleedahay xiddigan kula soo wareeg kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa shukaansi ugu jirta sidii ay ku soo xelogelin lahayd ciyaaryahan antony marcial oo kooxda kubadda cagta ee manchester united u ciyaaray xiddigan jirka ah ee u dhashay waddanka faransiiska ayaa boos kala kooxda kubadda cagta ee manchester united laakiin newcastle ayaa xiddigan u gacan haatinaysa iyadoo rumaysan inuu wax badan ka badeli doono kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo ka cararaysa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriista arsenaalna waxaa la leeyahay waxa ay doonaysaa xiddig ay ku bedelato ciyaaryahan obamayang oo wararku ay sheegayaan in haatan laga cabsi qabo xiddigu inuu iskaga tago kooxda kubadda cagta ee arsenaal kadib markii isaga iyo macalin arteeta isku dhaceen islamarkaana katabnimadii laga xayuubiyey ciyaaryahanka u dhashay waddanka morocco ee la yidhaahda yuusuf annasri oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee safiya ayayna arsenaal haatan xudxudasho ugu jirtaa sidoo kale calvert lewin iyo dusan vahalovich ayaa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee arsenaal ay doonaysaa in ay iyagana sidoo kale midkood soo xelogeliso waa haddii ay ku guuldaraysato annasri inay keenteen waaga dhegeystayaal xubintii ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascad oo ila sida nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamuud mascade barnaamijkii ciyaaraha dhegeystayaal waxaan filayaa inaad ka bogteen haatanna annagoo idin soo xulayna dhankii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heesoo ku luqeeya fanaanka salaad maxamed salaad derbi
aday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muqato maarmi waydo musanawdo ku dulmeerte naftu muqato maarmi wayday musanawdo aday magan iyo marti ku tehay moogaan aday magan iyo marti ku tehay moogaan maskaxdii la tagtay meeday
haddaad maqan tahay magaaladoo dhan mugdi weeyo way madowdahay heestaasi meeday waxaa qaadaya salaad maxamed salaad derbi waxaana ugu dambaysay idaacaddeenna duhurnimo waxaana idiin soo jeedinayay anigoo ah ibraahim xasan daandure intaan dhegeystaal mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo